halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika qaarkood iyo barta internetka v o a somaly com
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa sabti waana labaiyo labaatanka bisha disembar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda fiidnimana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadayada caawan waxaa ka mida mid ka mida wariyaasha ugu caansan soomaaliya cawil daahir salaad oo maanta ka mid noqday ku dhowaad labaatan qof oo ku dhintay qaraxyo ka dhacay meel u dhow madaxtooyada soomaaliya cabil waxaa doono dareebalkii oo kambaniga universal ah gurigiis ka doono oo universal oo ku yaala boonbeere marka la doono kadib waxaa maqalnay waddada oo aniga kole ma aqaan haddaad muqdisho xasuusan karto waxaa jirta hadeertaan birta taalo tiyaatarka oo laga soo gudbo marka stuudiyana wuxuu ku yaalaa qaybta madaxtooyadu laba boqol mitr ilaa laba boqol iyo konton mitr uu jiraa marka checkpointigaas oo dhagaxyada yaalinay birta agteeday uu qaraxa ku dhacay dhimashadii geedadana xaggay ku dhacday
sidoo kale qaraxaasi dadka ku dhaawacmay amaba waxaa ku dhaawacmay afartan qof oo kale iyadoo ay dadkaasi uu ka mid yahay xildhibaan warsame joodax oo isagana aan ka waraysanna goordhoweyd xaaladiisu sida ay tahay aniga ayaa maraayadihii igu soo daatay wejigay iga daqdaqreen oo ay sariiradii gaarsiiyeen dhiigii iyo wixii iyo wejiga ka socday ayaan mare ku xiray marka mare markaan ku xirino dhiigii ku celinay dadku waxay noo malayeen inuu dhibkaygu culusyaa marka dhibkaygu waa roonaayo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhintay ku dhowaad afartan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta laba qaraxay ka dhaceen meel u dhow madaxtooyada soomaaliya qaraxa koowaad ayaa ka dhacay agagaarka fadhiisin ay ciidamada amnigu ku leeyihiin tiyaatarka qaranka oo aan sidaa uga sii fogeyn madaxtooyada qaraxan ayaa dhaliyey dhimashada inta badan waxaana dadka dhintay ku jiray allah u naxariistee weriye cawil daahir salaad oo ahaa saxafi ruug cadaaya kana tirsanaa telefishinka universal xafiiskiisa muqdisho qaraxa labaad ayaa isna ka dhacay daljirka daasoon ugu yaraan afartan qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qaraxyadan waxaana dadka dhaawacmay ku jira xildhibaan wasame joodah iyo guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee maamulka gobolka banaadir maxamed cabdilaahi tuulah kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda labadan qarax hay-adda nabad sugidda ee soomaaliya iyaduna qoraal ay soo dhigtay barteeda twitterka waxay ku sheegtay in bartilmaameedka qaraxan maanta uu ahaa tiyaatarka qaranka waxaanay hay-addu sheegtay inay qabatay dirawalkii wadi baabuurka fuliyey qaraxa labaad iyo weliba ninkii hogaaminayay howlgalka maanta madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa si weyn u cambaareeyey qaraxyadan waxaana uu sheegay in weerarada noocan ah aanay dowladdiisa ka hor istaagayn wuxuu ugu yeedhay sii xoojinta dhiiranaanta ku aadan in laga adkaado argagixisada
waxaa maanta qaar ka mid ah xafiisyada dowladda federaalk ee maraykanka ka dhaqangalay hakad la geliyey howlaha wasaaradaha sababa la xidha muran ka taagan qorshaha uu madaxweyne trump ku doonayo inuu derbi kaga dhiso xadka uu maraykanku la wadaago mexico qiyaastii afar meeloodoo hal meel ayaa maalgelintii ka dhammaatay xalay saqdi dhexe xilliga washington taas sababtay in ku dhowaad hal milyan oo ka mida shaqaalaha federaalka guryahooda loo diro halka tirayntaasi ka badanna ay ku khasban yihiin inay shaqeeyaan guna la-aan mudanayaasha labada gole ee sanadka iyo aqalka wakiilada ayaa xalay dib u dhigay wadahadallo ay kaga arrinsan lahaayeen xal ka gaadhista arrinta miisaaniyadda madaxweyne donald trump ayaa ku adkeysanaya in miisaaniyadda dowladda lagu daro shan bilyan oo dollar oo uu doonayo in lagu maalgeliyo dhismaha derbi uu ballan qaaday in laga dhisi doono xadka maraykanka iyo mexico hogaamiyaha mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee golaha senadka jack shumer ayaa sheegay in haddii madaxweyne trump iyo xisbiga jamhuurigu ay go-aansadaan in howlaha dowladda ay hakad ku sii jiraan ay dimuqraadigu dowladda dib u furi doonaan bisha january marka ay aqlabiyadda aqalka wakiilada la wareegaan falcelin ayaa ka imanaysa warbixinno ay warinayaan warbaahinta maraykanka oo sheegaysa in madaxweynaha maraykanka donald trump uu eegayo sidii uu toddobaadyo gudahood kala badh ciidamada maraykanka oo noqonaya qiyaastii afar iyo toban kun oo askari uga soo saari lahaa dalka afghanistan waxaana soo bixitaanka warkan ee ciidamada maraykanka afghanistan uu imanaya maalin kadib markii madaxweyne donald trump uu shaaciyey in maraykanku ka adkaaday kooxda is ee ku sugan dalka suuriya islamarkaana ciidamada maraykanku ay halkaasi ka soo bixi doonaan dowladda afghanistan ayaana iyagu waxba ka soo qaadin muhiimadda bixitaanka ciidamadan fiid wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanu idin leenahay aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen meelidhow madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay laba qarax oo ay geysteen kooxda al-shabaab qaraxa koowaad ayaa ka dhacay albaabka laga galo tiyaatarka qaranka waxaana lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dad ku dhow labaatan qof oo uu ku jiro saxafiga cawil daahir salaad oo ka tirsanaa bahda universal t v ku dhowaad afartan qof oo kale ayaa iyaguna ku dhaawacmay wariyahayaga nuur xasan nuur ayaa haddaba dhimashada weriya cawil daahir salaad ka waraystay injineer axmed abuukar oo ah maamulaha guud ee telefishinka universal horta waa mahadsantahay aad nala soo xiriirteen waxaan dhihi lahaa marka koowaad inna lilahi wa inna ilayhi la raajicuun kullu nafsin daaqat ilmamut eheladii u ka dhintay iyo shaqaalaha universal iyo kulli waa ka tacsiyenaya ummada soomaaliyeed marka run ahaantii waa sida shaqada cabil waxaa doono dareebalkii oo combaniga universal ah guriga iska doono oo universal oo ku yaala boondheere marka routiinka caadiga ahay oo shaqada marku wuxuu imaan jiray sideed iyo ber ilaa sideedda subaxnimo marka la doono kadib waxaa maqalnay wadada oo aniga koley ma aqaan haddaad muqdisho xasuusan karto waxaa jirta hadeertaan birta biraa taalo tiyaatarka oo oo laga soo gudbo marka stuudiana wuxuu ku yaalaa qeybta madaxtooyadu laba boqol mitr ilaa laba boqol iyo konton mitr ugu jiraa marka checkpointigaas oo dhagaxyada yaalinay birta agteeday qaraxa ku dhacay dhimashada geedadana xaggay ku dhacday waa gartay marka ma bartilmaameed ayuu ahaa ayay kula tahay mise meesha un ayuu marayay wallahi siday nala muuqato waxay ahayd wuula wuula yacni bartilmaameed ma ma dhihi karno way ahayd wuula kulmaan jeclahay waayahay marka ma isla goobta ayuu ku dhintay mise dhaawac ayaa marka hore inta gaaraya ayaa isbitaalka la geeyo oo uu kadibna dhintay kolay goobta uu qaraxa ka dhacay waa dhowr mitir ugu jiraa stuudiana ma dhama xataa siddeetan mitir ilaa sagaashan mitir markaan qaraxa maqalnay shaqaalihii markay goobta aadeen waxay heleen dareebalkii oo combaniga cabdiqaadir carabey loo yaqaano oo meydkiisaa la arkay isla markiina waxaan ogeyn inuu doonay cabil daahir labo staff oo askarna way la socdeen oo shaqaalaha universal ah marka nambarada cabil markaan garaacnay iyo afarta iyo saddexda kale la socdaan way dansanaayeen marka waktiga nagu qaadatay inaan ogaano inuu inuu cabil ka mid ah dadka meesha ku dhintay waayahay marka shaqooyinka uu muqdisho idinkaga hayay maxay ahaayeen marka laga reebo tabinta barnaamijyada dood wadaagga ah cabil sidiisaba wuxuu ka mid ahaa board of directorska oo universal shaqaalo caadi kama kama kama ahayn meesha marka bolicyga combaniga iyo shaqada hoosu dejinta iyo maamulkii ka mid ahaa marka mar walba si rotiin ah u tagaa muqdisho oo tageenta barnaamijyadii iyo wararkii iyo iyo wixii kusoo kordhaba oo mataqaanaa dhinacaas iyo tababaro oo la siiyo wariyayaashii iyo mataqaanaa oola badan uu joogo t v ku saabsan marka injineer axmed wax hanjabaad ah marnaba ma soo gaartay cawil ka hor inta aanu dhiman adiga waad iska og tahay miidiyaha markasta waa iska target bi-ada ay ku shaqeeyaan waa taqaanaa waa meel oo aada u khatar badan hanjibaadyada sidaan la socono wax hanjibaad anaga nama soo gaarin marka waa iska waxaan dhihi karnaa mid oo mataqaanaa xagga ilaahay oo waktigiisa u dhamaado oo subxaana allah waa sidaan kuu sheegay waa kullu nafsin daa'iqat almowt oo qaraxaas lala beegsaday waa garta marka adiga ka injineer axmed ahaan cawil maxaad ku macneyn kartaa maxaad ka taqaanay nin ceenkee ah ayuu ahaa wallahi cawil daahir salaad horta universal wuxuu kusoo biiray labada kun iyo lixda waxaan dhihi karaa laba iyo toban sano ka hor waana mataqaanaa intaan ka aqaana cabil waa nin fara badan ma ahayn keliya mataqaanaa wariye bulshadaasuu aada isku xeri jiray yani waa nin aada u dhaqdhaqaaq badnaa siyaasadana aada ugu dhex jiray yani waa ninna wa waxaan dhihi karaa aada ugu damqan jiray dalka mataqaanaa wax ka socdo mar walba wuxuu ka fikeri jiray dalkaas sida loo loo kicin lahaa kolley aniga sidaan isku baranay waa laba iyo toban sano labada laba iyo tobankaas sanona marna yani wax xataa khilaaf mana dhex marin dhinacan mataqaanaa habkaan miidyaha wadno kolley waxaan dhihi karaa waa nin ummadda soomaaliyeed dhan ka dhintay ma aha keliya dhahda universal iyo qoyskiisa marka aadaan ugu tacsiyenayna tacsiyenaya ummadda dhan mataqaanaa gerada ku imaatay caawilda
injineer axmed marka waxaan maqalnay in qaar kale oo ka mid ah shaqaalaha universal xafiiska muqdisho ay maaragtay geeriyoodeen ma inoo xaqiiji kartaa waa sax waxaa ku geeriyooday cabdiqaadir oo loo yaqaano carabay oo darebalka company universal ama xafiiska muqdisho waxaa ku geeriyooday laba askar oo universal ushaqeyso oo security-ga ah maxamed iyo waxaa ku geeriyooday dabad marka taas waa dhinacaas dhinaca kalena qaraxa xoogiisa koley sidaan kuu sheegay kama fogeen agagaarka stuudiheena stuudiha dhanaa burbur ku yimaaday xataa shaqada kama socoto hadda shaqadii waxaan u shifti gareynay xafiiskeenii london iyo hargeysa
waagaag dhegeystayaal kaasi waxaa injineer axmed abuukar maamulaha guud ee telefishinka universal waxaana uu waramayey waryahayaga nuur xasan nuur
dhinaca kalena shaqaalaha caafimaadka iyo dad goobjooga ayaa sheegay in qaraxyada maanta ay ku dhaawacmeen dad tiradoodu gaadhayso afartan qof haddaba dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah xildhibaan warsame joodax waryaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa xildhibaanka goordhoweyd khadka telefoonka ku waraystay
alxamdulilah adiga maanta abaarihii mar aan isleeyahay adiga tobankii meelahaas ayay ahayd ayaa mataqaanaa anoo maraya jidka tiyaatarka iyo udhexeeya hooyooyinka ayaa qarax nagu dhacay marka qaraxaas anagu waxaan u soconay xagga s y l ama xagga madaxtooyada qaraxii hade gadaalkeena uu ka dhacay baabuurka uu ka dhacay iyo dadka watay ama sida ay xaaladu ahayd iyo ma sheegi karo aniguna markii waxbaan ku fooroon akrinayay alxaasil qaraxii markuu nagu dhacay hade qaraxu waa dhib kala yahay habaaskii iyo qiiqii iyo wixii uurada ahay waxba waanu jeedi weynay adiga daqiiqado ka bacdi adiga meeshii waa ka baxno waxaan galnay baabuurkii waa damay iyo isagii dhamaaye muraayadaha iyo wixii oo dham waa nagu soo daateen meeshiian ka baxnay aqalka hooyooyinkaan galnay adiga cabaar kabacdi adiga khatar badan iyo oo ciidamadii mataqaana iyaguna qaraxii ka agdhacay difaac ka galay iyo wax badanaan khatar u galnay bacdayn adiga markii un qiiqii iyo wixii iyo dhammaadon arradii iftay ciidamo iyo wixii un eriyada ka dhawaayaa soo baxbaxay arradii laysku soo aada laysugu soo baxay arrimahaas adiga si murugala iyo meyd iyo dhaawac iyo wax galgalanayo iyo lagama sheekayn karo waan geli doonaa xildhibaan waxaad aragtay iyo iyo meeshu say ahayd laakiin laba qarax baa dhacay marka saan ka fahmay waa qaraxii hore aad ku beeganteen idinkoo jidka maraya mise markii kii damba dhacay annaga qaraxii annaga qaraxii horaa nagu dhacay qaraxa koobaadaa nagu dhacay qaraxana hadda baabuurku naguma dhicina gadaalkeena uu ka dhacay ilaahay boqorka ahay oo casiiska ahay annaga dhibka dadka ugu roonaan aan kamid ahayn dadka soomaaliyeed oo ku dhintana waa u tacsiyeyneynaa dadka ku dhaawacmana waa u ilaah baryaynaa ilaahay boqorka ahayoo na abuurtay oo dadkeena abuurayna inuu dhibkaanta dul qaado oo maslaxo iyo masaalaxo iyo garasho keyr qabta ilaahay na siiyaan ilaahay u baryaynaa adiga maxaa ku soo gaadhay si xaalada hadda waa sidee aniga saddex wiiloo kor ii saareed dhaawacyaha gaaray aniga iyo darawalkiiyo hore ku jirnana aniga ayaa miraayadihii igu soo daatay wejigaiyo iga daqdaqreen oo ay filiradii i gaarsiiyeen dhiiggii iyo wixii iyo wejiga ka socday ayaan mare ku xidhay marka mare markaan ku xidhin oo diigii ku ku celinay dadku waxay noo maleyn inuu dhibkaygu culusyaa marka dhibkaygu waa roonaayo ilaahay haddii aan isbitaalkii tagnay oo dhiiggii layga dhaqay dhibkayga dhib weyn iguma ool aadaan anigu u fiicanahay ilaahay baan aan aan aan aan aan aan aan aan u mahad celinayaa marka cusbitaalka lagu geeyo hadda ku jirtaa mise waad qaybtan gargaarka deg degaad marto waad ka baxday maya maya qaybta gargaarka deg degaabaa lay geeyey dhiiggii iyo haddii layga dhaqo layga dhadhayay aniga xaaladaydu normaal ay iska ahayd markii horena xafafka iyo xanuunka iyo mooyaane mataqaanaa ma ma ma xanuun tiro badan iyo dhibkaygu inuu roon yahay waan dareemayey waan garta wiilashii ila socday oo baabuurka dusha saaraayo saddex aybaa saddexdiiba dhaawacmeen anigiiyo darawalkii darawalka wax ma gaarin anigana dhibkaygu way roonaay annaga ka qayb ahaan sidaasaan ahayn waayahay waxaad tilmaantay in aad qaraxa hore idakoo jidka maraya aad la kulanteen dabcanna aad markii dambe gasheen halkii guriga hooyooyinka ood gudaha uga sii socoteen dabcan dee qarax labaad baa dhacay isaynu ka warqabno maxaad aragteen indhahaaga maxaad ku aragtay anugu qaraxii labaad ma aana isugu ciidamo ayaa yimid xaaladii markii xaaladii normaal lagu soo celisho ciidamo badan oo ay yimideen nin saaxiibkaya ayaa i qaaday oo isbitaalna geeyey aniga iyo wiilashaydii dhaawaca dhiigayey isbitaalaan aadnay in qarax labaad dhacaan maqalnay annagu ma joogin mana ogeyn kaas horaa nagu dhacay intaasaana ka sheegi karaa waaye ka hore isaga maxaad aragtay dadka ku waxyeeloobay ee goobta dhibaatadu ka soo gaadhay haddii meelahoo dhan dadaa yiilayay oo dadaa rafanayo dadaa la gurayo hadee mataas laysma weydiin karo waxa weye dhibku aada u badnaay weliba isagoo xagga mataqaana xawataako dadku u badnaa dhinacaanaan xignay oo hooyooyinka iyo dhinacaana maydka iyo waa yiileen marka hadda dhibka soomaaliya lagama sheekeeyo maalin walba dhaca aad baan uga xunnahay dhibka mataqaana dadkeena ku dhacaya iyo degaankeena aad baan uga xunnahay insha allah waana rajeyneynaa in mataqaana dowladeenu ay maaraydo si kasta ha u maarayde oo
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan warsame joodax oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay labadii qarax ee ka dhacay magaalada muqdisho maanta waxuu khadka telefoonka ugu warramay waryahayga cabdixakiim maxamuud shirwac
waagaag dhegaystayaal haatanna kenya dalka kenya waxaa shalay lagu dhawaaqay natiijooyinka imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalkaasi warbixin kooban oo natiijadaasi shaacinteeda ku saabsan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray waryahayaga yaasiin ciise wardheere natiijada dugsiga sare shahaadada loo yaqaano k c s e da oo maalintii shalay la soo saaray ayaa la sheegayaa in ay jiraan dugsiyo si weyn u soo kacay marka la eego dugsiga bangani hai oo ardayda halkaasi wax ka barata ay noqdeen dugsiga ugu sarreeya sannadkan iyadoo la sheegaya sannadkii labaad inuu kaalin muhiima galay labaatan iskuul oo ka mida kuwa dugsiyada sare ayaa si gaara loo tamadiyey howlaha ay qabteen sida ay sheegtay aamina maxamed iyadoo boqol arday oo kale oo la sheegay imtixaanaadka dugsiga sare inay galeen haatan la baabi'iyey natiijadooda islamarkaana xarumo kala duwan oo ka mida goobaha imtixaanaadka ay ka soconayaan baaritaano arrimahaasi la xidhiira hay-adda neeg ee imtixaanaadka guud ee waddanka ayaa sheegaysa inay jiraan toddoba iyo konton arday oo kale oo baaritaanno ay ku soconayaan lala xiriirinayo musuq maasuq sanadkan imtixaanaadka ay ku galeen waxaa kaloo hay-adda imtixaanaadka neeg xarunteeda shalay si rasmiga ay uga dhawaaqday aamina maxamed wasiirka waxbarashada ee waddanku in ay si wanaagsan natiijooyinku u soo baxeen marka laga reebo qaar iskuulaada oo weli la hakiyey natiijadooda oo baaritaanno ay ku soconayaan waxaana xaqiiqdu ay soo bixi doontaa si wada jira marka ay neeg iyo wasaaradda tacliintu isla xaqiijiyaan koob iyo soddonka bisha janawari sanadka foodaynagu soo haya ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka si kastaba ha ahaatee dabaashaadka ayaa ka soconaya meelo badan oo ka mid ah magaalooyinka kala duwan ee waddanka iyo weliba tuulooyinka durugsan iyadoo ardayda sanadkan la qiyaasayo in ka badan boqol kun oo arday inay helayaan jaamacadaha marka la eego tirada ardayda ee iyagu soo baxaya sanadkii aynu ka soo gudubnay ee labada kun iyo toddobiyo tobanka ayaa iyana la sheegayaa in kun iyo laba boqol iyo shan arday la sheegay in xarumo toban ah la baabi'iyey
aad iyo aad buu mahadsan yaasiin ciise wardheere oo warbixintaasin la socodsinaya haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa london nooga soo diray
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa xuseen cabdikariin axmed gendhish oo ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya kana tirsan guddi hoosaadka tubta dhaqaalaha ee dowladda soomaaliya kusoo dhowow barnaamijka xuseen waa ku dhowahay ridwan waa mahadsantaa walaal ugu horeyn waxaan jeclahay bal inaan ku weydiiyo qaahira waxaa lagu soo gebagabeeyey shir ay lahaayeen jaamacadda carabta iyo guddi heer qarana oo wasaarado badan ay ku jiraan oo soomaaliya ka socday kulankaas muxuu ku saabsanaa maxaase looga hadlayay
walaal waa mahadsan tahay shirkaas jaamacadda carabta lagu qabtay oo aan uga qayb galnay wafdi heer qaran ah oo matalayay dowladda soomaaliya oo uu hogaaminayey wasiirka maaliyadda doctor cabdiraxmaan ducaale bayle isla markaasna ay ka tirsanaayeen ama kala qayb galeen la taliyaha prime ministerka ee dhinaca dhaqaalaha iyo aniga oo madaxtooyada matalayay ama la taliyaha gaarka madaxweynaha iyo wasaaradda qorshaha qaranka iyo investmentiga iyo central bank ayaa ka qayb galnay shirkaas ujeedada ugu weyn oo aan shirka utagnayna waxay ahayd oo ay dabay joogtay arrintii hanaanka dhaqaalaha ee i m f ta ay u jeexday soomaaliya oo shirkeedii lagu soo gabagabeeyey nairobi laba saddex afar wey ka hor ayay daba joogtay arrintan aan u tagnay shirka jaamacadda carabtu ay noo qabatay waa gartay marka waxyaabaha ugu muhiimsan haddii aad faahfaahiso ee ururka jaamacadda carabta aad kala hadlaysaan marka laga hadlayo deymaha marka laga hadlayo qorshaha horumarinta qaranka ama marka laga hadlayo xataa dhinaca miisaaniyadda iyo dib u dhiska dalka
walaal waa runtaa arrintaas aan kala hadlaynay jaamacadda carabta saddex arrimood ayay ahayd laba degdeg ah oo si immediately dalka u baahan yahay iyo midda saddexaad oo iyadana qorshaha qaranka ah tan ugu horeyso waxay ahayd arrinta deyn cafinta oo sida aada la socoto dalka soomaaliya waxaa lagu leeyahay ilaa adigu arrin ku dhow lacag ku dhow ilaa shan bilyan oo dollar oo ay soomaaliya qaadatay last thirty forty years marka sidaad la socoto waddankeena waa wuxuu ku jiraa bad credit waxaa la yidhahda ama dad aan aan dhaqaalahooda loon badan lagu leeyahay oo aan loon kalena qaadan karin wax kalena dhaqaalahoodana uu xadidan yahay maadaama aysan qaadan karin marka waxaan ka codsanay lacagtaas iyada ah oo inteeda badan ay lagu leeyihiin wadamada yurub iyo america waxaa ku jirta ilaa one point one point one four billion dollar oo jaamacaddu carabta nagu leedahay taas oo u qeybsanta mid direct bilateral ah oo dowladda soomaaliyeed ee soo jiray waktiyadii kala duwanaa next last afartan iyo afartanka sano u dambeeyey ay qaateen oo aan jaamacadda carabta ka daynsanay wadamo ka tirsan iyo qaar multilateral ah oo hay-ado ka tirsan wadamadaas carabta ay soomaaliya ka daynsatay marka si soomaaliya daynta guud ay leedahay looga cafiyo waxaan codsanay jaamacadda carabta marka ugu horeysa inay ayagu noqdaan dadkii bilaabayay oo ka cancel garaynaya ama ka tirtiraya dayntaas lagu leeyahay soomaaliya si ay ugu furanto dariishada lagu kilir garaynayo deymaha soomaaliya lagu leeyahay adduunyada inteeda kalena ay ku leedahay arrintaas waxay ahayd arrinta koowaad arrinta labaad oo aan u tagnay waxay ahayd sida aad la socoto dhaqaalaha dalka soomaaliya soo gala ama dakhliga ama revenuega waxa loo yaqaano ma ahan wax ku filan soomaaliya kharashaadka ka baxa dowladda ama wasaaradda maaliyaddu ay dhiibto sidaas darteed inkasta oo kaalmooyin nooga yimaadaan european community iyo world bank oo markii u dambeysay aan s m p ay soomaaliya tustay dhaqaalaheeda ama waxaa loo yaqaano public finance management sida aan u maareynay ay naga taare taageereen xagga kabka muxuu aha miisaaniyadda waxaan ka codsanay in sidaas si lamid ah jaamacadda carabtu ay naga kaalmayso dhinacaas miisaaniyadda waa garta taastoo saddex sano ka hor ay ballan qaadeen inay qodobka bishii la qodobka siiyaan.
saddexaadna muxuu ahaa dooraale Eh, qodobka saddexaad wuxuu ahay waxa loo yaqaano national development plan ama qorshaha horumarinta qaranka waa garta oo priority ama waxyaalaha muhiimadda ulaha dalka soomaaliya Mm.
aan ka codsanay jaamacadda carabtu inay eh, wax ka qabato oo sida wadamada ay yurub iyo america ay ugu soo gurmadeen iyagu Mm.
ay sidoo kale eh, ka caawinaan soomaaliya inay kaabayaasheeda dhaqaalaha dhinaca horumarinta ay ka Waayahay.
qayb qaataan waayahay arrinta ku saabsan en, in eh, jaamacadda carabta aad kala hadlaysaan deymaha ay iyagu idinku leeyihiin inay idinka cafiyaan en, horeyna dabcan en, waa jireen wadahadallo noocan oo kale ah dowladihii hore eh, laakiin ilaa hadda laguma guuleysan in eh, deyntaas ay jaamacadda carabtu ka cafiso soomaaliya walaal eh, jaamacadda carabta dowladihii soomaaliyeed hore waa ay warsadeen in la la ka kaalmeeyo dhinaca miisaaniyadda laakiin marna ma ay ma aanay warsan in dayn laga cafiyo markii ugu dambeysay oo soomaaliya dayn laga cafiyo ama dib loo dhigo waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo afartii dowladdii kacaanka Eh, ilaa waktigaasna eh, wixii lagu lahay soomaaliya iyo koror fuulay eh, deyntaas ay qaateen oo ay diideen oo ay default noqdeen iyo eh, interest interest plus penalty fuulay ayaa soomaaliya lacagteeda gaarsiiyey in dhaqaaluhu intaa ka bato intii aan daysanay inay labanlaabkeed noqdaan marka markii ugu horreysan warsanay wa- way tahay hadda jaamacadda carabtu inay naga kansal garayso ama naga tirtirto Mm.
wixii dayna oo ay nagu lahaayeen eh, kadibna ay miisaaniyadeena kabaan waayahay laakiin en, dad badan way isweydiin karaan in eh, mararka qaarkood siyaabaha soomaaliya eh, hor- horey ay ugu socotay dhinaca dhaqaalaha inay tahay mid eh, tartiib ku socota en, jaamacadda carabtana waxaa laga yaabaa in laftirkeeda ay ka fakarayso en, in deymahan ay idinka cafin karto marka en, eedaha laydinku haystoo kale ay dhammaadaan oo dhinaca musuq maasuqa dee weli soomaaliya musuq maasuq ayaa ka jira En, taas ma aaminsan tahay walaal eh, haddii aanay jirin reportka eh, i m f ta oo eh, hadda bishii lasoo dhaafay ee november ee ay soomaaliya ku baasay ama ku gudubtay waxaa la yidhaahda s m b three oo flying colors ama ay- i m f tu ay sidaa eh, press releasekeeda ka aragtayba ay ay markii ugu horreysay iyo markii labaad iyo markii saddexaadba sheegeen soomaaliya in dhaqaalaheeda iyo habka ay umaam u maamusho dhaqaalaha wadanka usoo xarooda iyo sida ah, kuwa la siiyaba ay si fiican u maamushay soomaalidu oo system eh, eh, transparency ah oo meel walba laga arki karo Mm.
oo la yidhaahdo efmis imftuna ay haysato dowladda soomaaliduna xafiisyadeeda kala duwan ee maaliyadda iyo central bank iyo muxuu ahay prime ministerka xafiiskiisa intaba yaala Mm.
oo waxaa wadankan soo gala waa iyo gartay wixii ka baxaba ay ka muuqdaan waayahay la taliyo madaxweynena waa tahay marka ma waxaad leedahay en, haba yaraatee musuq maasuqa dowladda lagu eedeynayo ee lacagta afartanka milyan ay ka mid tahay ma jiraan walaal arrintaas eh, afartanka milyan waxaan umalaynaa in eh, guddiga dhaqaaluhu raisgareeyey issue badanna waa ay noqotay oo eh, wasiirka maaliyadda iyo deputyga eh, central eh, governmentka bankigu labaduba waa ay caddeeyeen lacagtaas kontonka milyan ah ee dalka soomaaliya la siiyey ee dowladda sacuudiga siisay eh, s- haddii aan mar kale ku celiyo waxay ahayd konton milyan oo dowladda sacuudigu siisay oo loogu talagalay in soomaaliya miisaaniyadeeda lagu kabo Mm.
reseer ahaana ama ama muxuu ah deposit ahaana loo dhigay bangiga ay ay dowladda soomaalida ku leedahay eh, siraad bank ee wadankan turkiga Eh, lacagtaas meeshaas taalay mar kasta oo eh, dakhliga soo xarooda dalka ee dhowrka milyan ee lagu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha iyo running costiga waxa loo yaqaano ama muxuu ahay howlaha ay shaqada dowladda ku socoto uu isdhimo eh, ama afar milyan ama shan milyan waxaa laga soo qaataa oo laga soo amaahdaa lacagtaas reserveka noo taalla laguna buuxiyaa bil walba Mm.
haddii ay naga yaraato Waa gartay.
eh, eh, budgetka dowladda waayahay en, lacagtaasu waa ay ka muuqata haddii aan kuu dhameeyo ama si fiican kugu fasiro mm.
marka ay lacagtaasu ka soo baxdo siraad bank ee ay soo gasho one single uh, treasury account waxaa la yidhaha oo ay dowladdu leedahay waa ay ka muuqanaysaa budgetka intii laga soo qaatay oo lagu soo daray bil walba marka ilaa ilaa soddon milyan oo dollar oo lacagtaas kamida waxay tartiib tartiib usoo gashay iyadoo lagu kabaayo miisaaniyadda dawladda ay muxuu ahay qarashaadka ay dawladda bixiso ayay soo gashay bangiga kadibna lagu bixiyey shaqaalaha dawladda mushaarkooda iyo ciidamada iyo muxuu ahay iyo running costiga waxaa loo yiraha ama dawladdu ay ku shaqayso wixii kalena weli waa ay ku jiraan marka arrintaas waxaan umalaynaa in la cleargareeyey oo la cadeeyey si fiicanna loo fasiray i m f ta iyo world bank iyo hay-adaha financiga ka shaqeeya oo dhanna ay ka raali noqdeen sababtoo ah iyaga ruu ruuxooda ayaa arki kara mar kasta oo lacagtaas lasoo bixiyo akaunka ay ka baxday iyo akaunka ay ku dhacday inter waayahay marka waxaad leedahay haba yaraatee wax ka jira male arrintaas arrintaas afartanka milyan ku saabsan walaal arrintaas aadaa loo fasiray loona kilirgeleeyey hay-adaha muxuu ahay ama baarlamaanka ha ahaadaano ama dowlaha guud ha ahaadaano reportyada ay codsadeenna dawladdu diyaar ay ula tahay waayahay arrinta kale aan u gudubno n n waxyaabaha dabcan aad kala hadlayseen jaamacadda carabta waxaa qeybka laftirkeeda in miisaaniyad dowladda ay ku kabto arrimahaas xaggey marayaan hadda walaal arrimahaas waxaa lagu daray qorshaha ay jaamacaddu carabtu ay leedahay bisha janaayo dhici doona wadanka muxuu ahay lebanon magaaladiisa bayruut lagu qaban doono shirkaasoo madaxweyneyaashu ay kasoo qeybgeli doonaan ajendayaasha soomaaliya codsatay muxuu ahay aan hordhignay jaamacadda carabta aada ayay usoo dhaweeyeen waxaanay ku dareen ajendaha ugu horeeya ee jaamacadda carabtu ay la imaan doonto saddexda arrimoodan codsanay haddii ilaahay yidhaahdana waxaan ka rajeyneynaa inay sida aan uga codsanay u fuliyaan jaamacadda carabtus maadaama wakti badan oo aada u dheer dadka soomaaliyeed ay sugayeen maalinta ay jaamacadda carabtu inta soo istaagto ay shacabka soomaaliyeed gacan qabaa lahayd sida ay lagu aruuriyey iyo meesha ay ku baxday waa ka xumahay wakhtigaana hayaa aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay inaad barnaamijkaygala qayb gasho waa mahadsan tahay walaalkii intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay xuseen cabdikariin axmed gendesh oo ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha dowladda soomaaliya kana tirsan guddi hoosaadka tubta dhaqaalaha inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgeliya
aad iyo aad buu mahadsanya ridwaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii caweyska waxaynoo hayaa wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dabeedna intii aan aqaanay de ayaan sidhi alla sidan si maaha ku noqona inantan wuxuun dhe markaasaan ii aan dee truwa kaad sciences meet naftis dos kaarte truwa kaarte tra ridi gol efri fatis efri tris fish fish baan ugu dambeysay bal ka waran haddii aad haweenay ajaaniba damacdo in aad la hadasho oo markii aad af aad kula hadashaba garan weydo aad u tirso tiro iyo weliba magacyo xaafado iyo weliba magaalo aad garanayso barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaynu halkii ka sii amba qaadi doonaa waraysigii fannaanka makonon oo ah fannaan u dhashay dalka etoobiya oo afka soomaaliga ku heesa caawana waxaan idii hayaa mid ka mid a heesaha aadka bulshada soomaalida dhexdeeda caanka uga ah oo af amxaarig amaba xabashi uu inagula wadaagi doono dawayda waa caafimaadi darman qurux lagu marimaay dareenka nafteeda kiciya wobnash hubaysidootaaynash በስርዓተ ባህል የተካሽ የልቤ መድኃኒት ሆነሻ ወይ jirta mid afkiisa kugu ammaanaya dark mid afkiisa kugu qabsanaya darki xabashigan maxaa ogii soomaaliga barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington dhegeystayaal muddooyinkii u dambeeyey soomaali badan ayaa qaar ka mida waddamada qurbaha soo galay gaar ahaan amaba hawa ugu badnaadaan dalalka ku yaala qaaradaha yurub iyo ameerika waxaana marka laga yimaado kala duwanaanshiyaha cimilada iyo dhaqanka sida oo kale bulshada caqabada ku noqota afka oo inta hore ee lagu cusub yahay deegaanadaasi wax badan la darjiidho islamarkaana caqabada dowra lagala kulmo haddaba dhegaysta ka waran haddii haweeney aad damacdo inaad la hadasho ama la sheekaysato oo salaan kadib ay kugu gudho meel aad halkaasi u sii dhaafiso kadibna aad tiro iyo weliba xaafado magacooda aad garanayso aad dabada u qabato islamarkaana aad u tiriso haweeneydii maxamed yuusuf bidhiidh oo ku magac dheer badda waa hal abuur ku dhaqan dalka swiden waxaanu barnaamijka caweyska washington la wadaagay sheekooyin kala duwan oo waayaha qurbaha kala kulmay dee muddaad qurbaha ku noolayd oo dabcan dee qurba jooga lahayd dee wakhtiga sheegi maayo odhan maayo xilligaasi bal maxaa kugu la yaab badnaa waxaa igu la yaab badnaa berigii ugu horreysay anoo medicina dhigta cabdixakiin oo ayaan kooras ka helay waxbarasho ka helay talyaaniga waa caafimaadka adigoo barta anoo caafimaadka bartaan ka helay talyaaniga waxbarasho haye waxbarasho maalinkii jineerka ah oo waxaan noqon lahayd jineeradii maraakiibta wan garta dabeedna markii dee dhalinyar baan ahaa berigaas oo dabeedna dhalinyartu way kaftamaan oo dee nin umada bulshada ku dhex jiran waan ahaayo dhalinyarta habeenkii nimankii soo raacay oo saaxiibada ahaa talyaanigii baan nuug marka talyaanigii daniil bulshaawina waan hayo umada ku dhex jira markaasaan cabdixakiin oo cid xasan laga qaadaba hablihii waa waayey kolba nabadii igu hor jaamacadda sii dhiganaya iga horreeyaa ku noqdaayo ku dhaa waniba malaha meesha talyaanigi waa maaha talyaanigi maynaa gaadhin shaki waa kaa galay ba inaad talyaanigii joogto shaki waa iga galay de wixii laiga soo sheegaya cabdixakiino haye iyo meeshii waxaa kula kulmay kaafii kaldeeda noqon waan garta inantaan la hadlaabo waxay ku talaarooda laga tibada afka leedha ka qarsoon kada afka leedha
haye haye waliya wixii la sheegaya malaha talmaa waan garta maalintii dambaan sida waliya malaha kuwan kuwii wanaagsan waa quustay baa inan ba arkay musqusha xaaqasa haye oo qurux badan oo de markaa caqligii xumaayeen afrika kala imidna uu jiro dee alla aqoonlaan baa jirtay waa aragnimo la-aan waxaan moodayay dadka inay maxaysatada iyo inta masaakiintuna ay dee musqulaha iyo iyo nadaafadii waxaa ka shaqeeyaan aad iyo aad ma warmayn dee dad caadi dee dee ardada caadi ka shaqeysa maan moodeyna in shaqadan aan laba kala helin bo qofku noloshiisa kala soo baxo waxaan fikirkii qaldanaayo wadankii kala imid baa igu quflinaayo waxaan lahaa dabeedna waxaa kun kuwii dee ladnaayo waxay isdiideen bal xabadan bal tan miskiinada xabadan miskiinadaa ku hel haye inantii baan utegay iyadoo musqushi haaqato markaasaa ku yidhi de boatalo dee madaxaan xoqday sidii dee waad garanaysaa ha ha ha markaasay ku tiri hore waad naga marka adugu de haasaa waad doonaysaa oo dee gabadha dumarkii gabadha la sheekaysaa islee deelata waan gartay markaasay igu tiri hore waad naga tag waalida mad saaxiibka hebel baan soo naga maaha hore waad naga tag buuta haye markaasaan da yaabay onu qaadan waayo dabna kii ii soo sheekeynaya habeenkii ugu dambeeyey cabdikayd ibraahim aadalnaanu saaxiibanoo gaargeysa joogi jileera waan gartay ayaan habaariyo ku lahaa war dee waad soo lugeysay waxaad sheegaysa waxaa kama jiraa bal gabay baan markaa gabaygii ma wada haya la sudase gabay baan meeshii ka tidhi waan gartay gabayga waxaa ku jiray intaan ka xasuusto cabdixakiin waxaa ku jirtay muqdishiyo markii aan dalkii muunada u haysto haye ee lamajeertee cabdi oo laygu miranayay ee aan ku maamusanaa sharaf macaankeeda haye ee maan sucaad iyo amaal muune ila joogtay ee aan maqaam sare lahaan maa dhowtabayaaye maantana cidlaan magasado kelina meeraaye ajiib muska iyo markay iga xidheen marankii reerkooda milga-iintii magac lahayd meel fog baan dhigay oo aan ka maarmo naftii meel kale u diray musqulaha kuwii xaaqay iyo meelaha u liita haye ma maxays caddaa maya tiri magac xumaantayda Wallahi- ay kaa talyaaniga kasoo miisa tiri maya waa kani ninkii baan la gar naqsi bu hayo waad la yaabanta waxaad leedahay iska daa wax kale kuwii musqulo axaanayay baa maya igu yidhi oo igi iga xiran waaye
dawla ninki kulaha talyaaniga kasoo miisa tiri maya waa kani oo dee waa kala ilaabe Haye.
garnaqsi u hayo ninka laa war dee waad isoo lugeysay De- dee waa quusatay markaa waxaas tidhi maxaan ku dhaha meeshan ay ilaa kuwaasi ku diideen waxaa ma yaalaan been baa dee lagu soo waxaa ma sheegay yaalaan hawaan dee baba soo xaqiid waxaas meeshan uu soo lugoy ninku inamadii baa ku noqdaa kulba ku dha war malaha aniga maalkan talyaanigii la sheegay maaha inaga hubiyo taga
waxay kasii daray fasaxii sanadkii koowaad marka dhamanay baa baractis baa loo baxayey Haye.
waxay deen wixii aanu dhiganay navigationkii astronomigi lasoo baragareeyo oo toban wadan oo yurub ku yaalaan ferasyaarku soo maraan kuwa secondkuna indiay australia tagaan kuwa saddexaadna meelaha maraykan bay tegeen haye aduu sanadkay lokayga waxaanu tagnay yurub ay toban wadan inaanu to saddex bilood soo baractis garayno navigationkii iyo astronomigii bay ahayd wixii aad barateen inaad soo soo samaysaan oo toos soo aragtaan koowaad dhamaysanay marka ahaa haye marka baanu ka soo raacnay halkii magaalo livano laydhaa si aan joognay faransiiskaan soo marnay saasan bortugiiskii morocco iyo jiblatar iyo haddana faransiiskii baanu xagga dambe kaga soo wareegno magaalo laydhaa brest haye oo taliya faransiiska xaggiisa galbeed ku tahalaanu nimid haye magaaladii baa maalin dabeedna n annagoo de toban ayaamood meelahaas kolba meelahaasaana la geeyey iskuulladaa kaliya de waxaasan waa dee waxbara markaanu dee soo samayno xoogay waa lagu nastaa magaalooyinka waa dhab dabeedna n aniyo inaan cabdi loorison isu kala sayn baa dabeedna maalin maalmaha kamida meel baarka Hmm.
ayaan magaaladii bress annagoo fadhinaa ayaan halkaa ka arkay Baak- inaan baakna markaa waxa weeye waa waa beeraha lagu nasto meelaha lagu nasta ha haye oo oo meel moola horteeda ku taala waan garta markaasaan cabdixakiin oo dee raggu jabkiisu ka sheekeeyaaye waxaan isiri ninkii baan inan soo qosli soo qurux badan oo faransiisada haye ayaad aragtay markaasaan ku uri dee iska dafdaflana waan ku uri war inantaas naag waa naag noolba naagtaas gabadhaa waa shugaasanaya waan ku uri cabdi haye haye markaasuu uri faan weyna maxaad ku shugaasan afar garan faransiiskana inta badan faransiis mooyaane Hmm.
badanaa luuqadahooda kale xataa hadday yaqaanaan kuma hadlaan aad iyo aad dabeedna markaasaan inantu way qoslaysaa dee karism badan baa ka muuqda farxad baa ka muuqata wejigeedo anna qosolkii baan kala hortegay adu waxay soo socota inantu way soo gaadhay haye ninkiina waanu sharatanno faan weyna abuguri iyo igu eg anaa ma taqaaniinba libaax baan ahay waad isa soo cariseen haa war soo cararno markaasana libaaxnimadii waxaan inantii baan ka hortegay haye haye inantii baan ku yidhi do you speak english oo markaas ingiriisi ma ku hadashaa mase u tidhi no no no no no haye markaasaan eh, de- dubtaba jiq bay igu noqotay markiiba meel kaleod u dhaaftaa ma jirtee dee xaggee talyaani ma ku hadashaa talyaani no no no no faransiisna dee ma soo roganiyo faransiis meel jabuuti baan beri yara tegey haye waa faransiiska oo
Eh, faransiiska loo garanay waxaa war xasuustay ba heestii haddaba ibtila waatana inaga afkaradii ay noo sameeyeen dabeedna markaasaa de ninkiina waa naga soo cariya meeshii ku fadhiya isaguna ina ku noqday iyo igaba dhacayso ilantiina waa tan iga soo xidhay albaabadii qiyaasaana ku soo eegaya halkaas soo fadhiya dee isna uu sheegaya waxayna waa sakana de waxaan sheegaya waa sakana waa matter of seconds waa haye guddo yar gudeed waana go-aan gaadhad haye markaasaan de maskaxduna xoog ba u shaqaysaa cabdixakiin haye markaasaa tiroolii sodogii jibuutina tegay faransiiska maa berigi waxaa ka baran haye markaasaan waxaan xasuus waxaan xasuustay inaan tirada ilaa saddex iyo toban afar iyo toban ka bartay Hmm.
iyo xaafadihii jibuuti magacyadoodii haye iyo wadooyin ku yaala jibuuti haye iyo maxaan ku idhahdaa duuduu faatuum oo buug malaha lagu dhihi jiray markii soo xaga baxaa ma buug buug ka oli jirtay haye duuduu faatuum ku taalay haye dabeedna intii aan aqaanay de ayaan sidhi alla sidan si maaha aad ku noqona wuxuun dhe inantan wuxuun dhan Haye, haye.
markaasaan idhi aan deed ruwa kaa sainkiis wiis neefkiis toos kaartet ruwa kaartet tra kaartet ruwa waa xaafadihii kuwaasina ridi goal efni fatis efni trais fish fish baan ugu dambeysay iyo rindefo baan ugu dambeysay rindefogu waa malaha ballanta wey mid baan ka maqli jiray waa gartay waa marka la ballamee la baxo ayaa hiya oo ballanta rindefo baan ku dambeysay qutal bay dhaqdhaq waan ku celiyay intaan aan iskaga ceshadaa kolba alla way iga dhamaartaa iyadiina way ku hor taagan tahay aduna intiina maad ku celinaysaa tahay alla waa ku celiya aadeetan waa kaa tahay Aye.
qosolba iyo kaardeetan waa iyo ridigool iyo efnifatis iyo Aye.
qosolba iyo yarti jaadrugta waxa aad tirinaysaana waa kow laba saddex afar Waa shan kow, laba, iyo saddex, xaafadihii afar, jabuuti shan, xaafad heblaayo wadada hebel Ah.
fishtuna waa meesha askarta lagu celi jiray
Oo- adoo inan la hasaawayo hasaawo ka doonayaad weliba adi- aad meesha askarta lagu xidhaya maxaa ugu dartay markaasaa rindifuna kusoo gabay rindifuna si fiican lataa weli Ah, malaha disaaba looma yidhaahdo iskala loo dhigay ha, ha.
waranantii qosol bay isku xajista kari dalin waalanoo xillii kow laba saddex afar Hmm.
annagoo sidii soconno iska garab galay baan maalkii galnay niman carabaan isha ku dhufto kafeteria fadhiya Haye, nimanka waa ku uri hor bal ilaahay bilaa caleyk ma bal gabadha noo tirjuwa haye, intii bay ka- way yaa waxay tiri weli maara qof tira ku shaqaadsado gabadha haye.
iyadiina way-
waa sheeko aad cajiib ah. waa gabadha faransiiskii kaa soo martay gabadhii Faransiiska iyada kaa ninkii odayga martay.
ahaa ma uga Ah.
sheekayseed saaxiibka aydeen isna muxuu yidhi marka dee ninkii markuu arkay anoo inantii la fadhiyo inaba qosol markii dambe dee tuusaama edo qof wanaagsanna wahay inantu Mhm.
ayuu isagii dee wuu gartay inaan libaaxayd waxaan kuri jirtu basaan ugu odhan hadda hay carin waa libaax gartay baan ahay waa hagaaga dhegaystayaal qaybo kale waraysigaasi ka mid a uu kaga hadlaya sheekooyin kale oo qurbaha kala kulmay oo iyaguna sugaan ku cabiray iyo weliba heese uu curiyey waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada dambe ee cawayska washington markana ku soo dhowaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka saanba qaadi doonaa waraysigii ay waryahayaga sagal mustafe xasan nuur magaalada hargeysa kula yeelatay makenon oo ah fanaan u dhashay dalka itoobiya islamarkaana ku heesa afka soomaaliga qaybtan oo ah tii ugu dambaysay waxaad ku dhegaysan doontaan qaybo ka mid a heesaha u qaado iyo weliba mid ka mid a heesaha aadka caanka uga dhexaa bulshada soomaalida oo inta uu af amxaariga ama xabashi uu bedelay uu iyada oo labadii afba uu inala wadaagi doono aan idiin kala baxo sagal iyo makenon wahagaag mukanam bereda waxaad ku dhex jirtaa fanka soomaalida aynu odhan karno luqadaha ugu adag weeyaan dunida soomaaligu waxyaabaha koowaad ee kugu dhiirageliyay inaad fanka soo gasho ama aada fanaan soomaali aad noqoto heeso soomaaliya qaadaya maxay tahay
haduu bulshadan la noolaa iyo yaraannimadeydana adu dhegeysigeygaa badnaa dukaan baan yaraanimadeeda dukaan baan ku dhex adoo dukaana xaafadu lahayd baan laygu hayn jiray oo hadda warbaahintii iyo xagga heesaha xaggaasa adu dheg wanaagsan baa laha markaa waad dhegeysan jirta waan dhegeysan jiray ma jeceshahay inaad ka guursato soomaalida mkanamo
saasay u badantay horta imakaba saas waan isleeyahay hadduu a calafka isku simo kolley xaggaa laygama waaye soomaali baad jecesha ha
oo aada kusii dhex jirto oad sii dhex jirto oo haade aa caruur i yeelato adoo wa hagaag dhinaca jacaylka oo kale jacayl ma kugu dhacay weliga
waygu dhacay ha horta jacaylka ilaahayba igama dhameeyo ilaahayba nagama dhameeyo jacaylku waa way jirtaa laakiin waa calafka haddana waa run ma noo sheegi kartaa qaababka soomaalida oo kale iyo etoobiyaanka haddaynu nadhahno way kala duwan tahay ama qaabka guurka markay noqoto oo kale dhaqanka dhinaca dhaqamada way kala duwan yihiin ama dhinaca maxaan idhahdaa shukaansiga ama guurka ama jacaylka maxay ku kala duwan yihiin baad odhan kartaa
horta xaggeena haddaad timaado waa way adag tahay xagga soomaalidana aada bay jacaylku adu xeerkoon adu mooyaane jacayl waa jacayl horta ee kala adegiyin adu ciddeenna aada bay u adkeeyaan jacaylka jacaylka meel bay siiyaan soomaalidana la midan wey laakiin aduu kala yar adag xaggiina adag baad leedahay xaggeena adag
marka balantaad ku adag tihiin xagga balanta ballanta ballanta iyo axdiga kaasa
waa hagaag heesta saddexaad ee barnaamijka ma jirta fanaaniin soomaalida ah oo aada fankooda jeceshahay ha
yaa kamid ah cabdiqaadir jubba xasan aadan
cabdiqaadir jubba heesihiisa heestada ugu jecesha
wallahi intuba waan jecelahay laakiin kan cusub baan jecelahay kan albankii awo ayeeyo ayaan ugu jecelahay dareen laabtayaalo laabtayaalo hadba dhiman yaaco nuurkiisi guushiyo iyaguma higsanaayo heestaasaan jecela ya salaam xasan aadan oo kale markay noqoto xasan aadan inta waan jecelay ya aan hees aan heestiisa kale aan bedelee dhinacna af xabashi ka dhigay dhinacna aan isku daray aada baa la jeclaa heestaas saddex iyo toban sanaan aroos markaan ka qaado yar iyo weynba way istaagi jireen waa heesta xasan aadan maxay odhanaysaa dawayda waa caafimaade darman qurux laguma rimaay darinka nafteyda kiciya wobnashubeysidotaayenash ndasira atabahleyetakash yelbemadani tonasha
ya salaam heestaasi xasan aadan samatar ee beijna uu heestiyo caadiya beijna uu bedelay oo waxbasha ka dhigay mukanambaradha ayaynu wada dhageysan doonaa
laguma riimaayo darinka naftayda jiciya wabnashubesidotaayeene basraata bahaleyataka yelebe medani tonashaa diigan baxday ubax dilaacay maxaan damqashada kalgacal darta u haraadana ya fikrishna balbal asjanigonyan ganina maata anjiniilenyal malaabenya maxaa gabarkoodan yidhi dadkoo seexday kuu ragalay maxay daqaygu ahayd iflaaxaynaan ku helo muxuu daaligu badnaa maxaa gabalkoodan yidhi dadkoo seexday ku ragalay maxay daqaygu ahayd iflaaxaynaan ku helo muxuu daaligu badnaa
intaas haddaynu kaga nimaadno heestaasi dawey dawa caafimaade xasan aadan samatar uu hore u lahaa adiguna haddii usoo cusboonaysiisa ood qeybna ka dhigtay luqadda xabashiga maxaad kala kulantay inta aada fanka ku jirtay caqabado ma jiraa caqabado aada kala kulanto mararka qaarkood fanaaniinta hadday noqoto abwaanada musishanada bal caqabadaha aad kala kulanto noo sheeg
way jirtaa horta way jirtaa mid afkiisa kugu ammaanaya darki mid afkiisa kugu qabsanaya darki xabashigan maxaa ogey soomaaliga ya ku yidhaahdo uways horta ummaddu isku dhex jiraan laakiin inta ogal baan iyo inta igu dhiirigelisaa ugu badan intaana intuwa aada baan u salaamaya dhammaan taageerayaashayda iyo intay maqashaba haddii aada fankii sodhan lahayd waxaa laga bedelo mukanamo halkeebaad sodhan lahayd waxaa laga bedelo
waxaan oran lahaa ummadda wacdigooga loo badiyo wacdiga wanaagsan iyo xagga jacaylka loo badiyo kalgacaylka loo badiyo unbaan oran lahaa aada iyo aad waa hagaag eda waxaa xayawaana dunida jira xayawaankeed ugu nacabta
waxaan ugu nacabay bisada bisadaan ugu nacabay bisadaad nacabtay waan garta dhinaca cuntooyinka oo kale
subagaan ugu nacabay subagaad ugu nacabta waa hagaag mukanam waxaa jira maxaan idhahdaye heeso fara badan oo ay qaadaan fanaaniinta dunida ku nool ee soomaalida adigu mukanam ahaan fanaaniinta aad aadka u dhageysta waad noo sheegtay xasan aadan samatar iyo maxaan idhahdaa cabdiqaadir jubba xagga haweenka yaa kuusoo raaca fanaaniinta badan ee ka jira dunida
qabrada ayro maamadi jacaylka maandeeq isheeg amine faarax sare axmed luul jilaani intii hore intii hore intaasaan ka jecelahay fanaaniintii waa beri wada wada jecesha haa aada baan u jecelahay waa hagaag ugu dambeyntii maxay tahay fariintaada halkan fanaaniinta taageerayaashaada aada uga marinayso iyo weliba heestaad noogu soo xidhaysa barnaamijka
waxaan leeyahay fanaaniinta iyo ama murtiiliyaashaba meel kasta oo joogaan waxaan leeyahay salaan kabiyo laab baa laydhaa kaliyo laab heestana waxaan ninka soo dambeysiinayaa heesuu cabdixakiim falanqaleeh oo albankaygii hore ku jirtay dawey wey horta dawadii baa iga dhammaan weyda imka saddex dawaan maraya marka naftu waxay doontaa dookhaygu igu xidhay daway adiga weya caashaqoyn duuraba muxuu duurka ila galay caashiqu induurada muxuduurka ila galay maxandawiyawada weeshaday dugaagii oka
naftu waxay doontaa dookhaygu igu xidhay daway adiga weeyaa ashaqwendooraba wuxuu duurka ila galay ashaqwendooraba wuxuu duurka ila galay muxandawuu yaawada wiishadii dugaagii ashaqwendooraba wuxuu duurka ila galay ashaqwendooraba wuxuu duurka ila galay maxandawuu yaawada weeshaday dugaagii
ma jirtaa hees een, aada luqadaada ku qaaddo een, mukanan berada sama ma jirtaa hees een, luqadaada amxaarigeedu dhalatay aada ku qaaday ood kusoo heestay haa wuu jiraa mid aanu soo saarin baa jira iminka aad adigana ku raacin doono بفطر تاريك ما رسعش بقلبي وسط ما نورش عنش لني وسط كونش والله هذا ya salaam daa waxay soo saaranta way soo saaran tahay daawaha waad u raacin doontaa
ቢፈጠር ታሪክ የማረሳሽ በልቤ ውስጥ የማኖርሽ አንቺ ለኔ ውስጤ ኮነሽ በፍቅር ታሪክ የማረሳሽ በልቤ ውስጥ የማኖርሽ አንቺ ለኔ ውስጤ ኮነሽ
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo tinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
የቁንጅና ምንጭ ሆነሽው ዳር ብለፋላንቺ ሁሌ መቸገር አነሰ እንጂ በዛ ይባል ስላንቺ ምንም ሳይጋንን የቁንጅና ምንጭ ሆነሽው ዳር ብለፋላንቺ ሁሌ መቸገር አነሰ እንጂ በዛ ይባል ስላንቺ ምንም ሳይጋንን ኦ በረስቴዮ ፍቅር አለሜ በመማረኬ ጠፋ አቄሜ አይታይሽም ወይ ደክሜ ሻላላላላ ሻላላላ ሻላላ ሻላላ ሻላላላ ሻላላ ሻላላ ሻላላላ ሻላላ ሻላላ
heestaasi waxay u dambeysay barnaamijka caweyska washington oo la socotinaya cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijkaasna u dambeeyey idaacadayda fiidnimo inta haddii laadhada berri aynu mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi cabdixakiin maxamuud shirwac iyo jaamac buulle jaamac odhayna farsamada noo joogay intaynu mar dambe kulmi doono sidaas iyo fiidnimo wanaagsan ማኖርሽ አንቺ ለእኔ ውስጤ ኮነ
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo tinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
የቁንጅና ምንጭ ሆነሽው ዳር ብለፋላንቺ ሁሌ መቸገር አነሰ እንጂ በዛ ይባል ስላንቺ ምንም ሳይጋንን የቁንጅና ምንጭ ሆነሽው ዳር ብለፋላንቺ ሁሌ መቸገር አነሰ እንጂ በዛ ይባል ስላንቺ ምንም ሳይጋንን ኦ በረስቴዮ ፍቅር አለሜ በመማረኬ ጠፋ አቄሜ አይ ሻላላላ ሻላላላ ሻላላ ሻላላ ሻላላላ ሻላላ ሻላላ ሻላላላ ሻላላ ሻላላ ሻላላላ ሻላላላ ሻላላ ሻላላ ሻላላላ ሻላላ ሻላላ ሻላላላ ሻላላ ሻላላ